اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد
halkan aan joogno waa qaryada nasruddiin oo hoos tagta magaalada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dulbabanaya raayada tawxiidka taasi oo markhaati iyo deliil u ah in uu ka jiro maamul islaami ah oo hoos taga xarakada shabaabulmujaahidiin waxaan joogaa harka geed weyn oo ay xaadir ku yihiin mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culamaa uddiin odayaal dhaqan dhallinyaro iyo haween ka yara durugsan ragga munaasabad ballaaran oo lagu hilbacunay laguna cabay caano ayaa halkaa ka dhacday ujeedka munaasabadda loo qabtay ee qarashka iyo dadaalka badan loo geliyey dad badanna ay isaga yimaadeen meelo ka baxsan tuulada ayaa ah in beesha ciroole ay soo xiranayso macad sharci ah oo u furnaa muddo laba sano iyo afar bilood islamarkaana ay u dhiganayeen ardayda u dhashay beesha kuwaasi oo tiradoodana loogu sheegay lixdan arday macaahid badan oo aan arkay ama tegey wuu ka duwan yahay macadkan ay soo xiranayso beesha oo loogu magac daray macadka shahiid cumeer guurow waxaan filayaa inaad i weydiinaysid waxa uu kaga duwan yahay macaahidda kale iga dhegayso xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa u degan shuruud ka hor gudban macaahidda ay furanayaan qabaa'ilka shuruudahaasi waxaa ka mid ah in ubadka la soo xareynayo ay wax ka yaqaanaan qur'aanka kariimka macadkan shardigaasi iyo kuwo kale waa laga khafiifiyey beesha maxaa ugu wacnaa in si ka duwan macaahidda lagula dhaqmo macadkan jawaabta ha ka eegin meel kale ee waxa weeye in ardayda la soo xareeyey ay ahaayeen kuwa aanan waxba qorin oo aanan aqrin waxay ahaayeen kuwa waalidkooda la ilaaliya xoolaha ama u qabta dano kale islamarkaana arkin ama la geynin meelo lagu barto qur'aanka kariimka ardayda soo xarootay waxaa u badnaayeen kuwa aadka kaga da'da yar tobanka sano waxaan goobtan ku arkay arday aan ku qiyaasay lix ilaa iyo toddoba sano jir ku darsa laba sano iyo bar ka hor waxay ahaayeen kuwa jiray shan sano ilaa iyo afar sano hadda ardaydaasi waxay akhrinayaan qur'aanka siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam axaadiista iyo matuun kale xafladan loo qabtay ardayda u dhashay beesha ciroole waxay socotay qiyaastii saddex saac oo ay khudbadaha iyo kelimaadka ay iska daba yaaleen marka laga tego wakhti yar oo loo kacay tukashada salaada duhur goordhow waxaan toos u gudageli doonnaa bandhig ay soo bandhigeen ardayda oo caawa aan gebigiisba ku eegi doonno xaaladdan habeenka kale ee xigta waxaa noo madal ah dhegaysiga khudbadaha mas-uuliyiinta iyo odayaasha lagu maamuusay munaasabadda quruxda badan ee beesha ciroole ku soo xiratay macadka kuraasta hore waxaa fadhiyey mas-uuliyiinta iyo odayaasha waxaana goobta lagu qurxiyey ubaxyo iyo waxyaabo kale oo xiritaankooda muddo lagu mashquulsanaa mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo odayaasha waxay daawanayaan oo hor fadhiya ardayda oo ku libisan dhar isku mid ah iyo cimaamado wax kasta oo halkaa laga yidhi waxaa daafur u ahaa qur'aanka kariimka oo uu akhriyey mid ka mid ah ardayda
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم هذا الكتاب شفيعنا حتى إذا جئنا إلى رب العباد حفاتي
maamulaha macadka ayaa la siiyey mikrofanka wuxuuna ku dheeraaday taariikhda macadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله الله مهد اسكاله marka ugu horraysa allah subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahad celinaynaa allihii noo nicmeeyey nicmooyinka faraha badan leh ay ka mid tahay nicmatul amni waaliimaan nicmatul islaam waxaan rabnaa inaan ka warbixinno insha allahu tacaala macadka ashahiid cumayr guura attaabicati liqabiilati ciroole macadkaas wuxuu soo maray maraaxil fara badan macadku wuxuu ku yaallaa tuulada nasruddiin ama qaryatu nasruddiin ay hoos tagtaa degmada kuunya barrow ama degmada baraaba macadka wuxuu soo maray maraaxil fara badan waxaa la furay kowda bishii safar waxaana loogu talagalay muddo laba sano iyo afar bilood marka la sugeeya ay tahay siddeed iyo labaatan bilood ilaahay maxaddiisii maantu marka aan waxaan u taagannahay xafladdii gebagabayntii macadka waana dafcada koowaad macadka waxyaabaha laga bartay ama ardayda ay ka barteen waxaa ka mid ah lambar kow qur'aanka kariimka oo dhowr mustawa ardayda insha allahu tacaala waxaa kaloo xigo oo waxyaabaha laga barta ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka iyo tajwiidka iyo waxaa maxaan ku yidhaahdaa xadiiska fiqiga iyo carabiga iyo maadooyin kala duwan oo halkaan aan lagu soo koobi karin اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد ardayda ayaa lagu wareejiyey mikrofanka waxayna ka soo qaybgalayaashu noqdeen kuwa dhegaysta ama daawada bandhig cajiib ah oo qaar ka mid ah odayaasha ay la ilmeeyeen aayado ka mid ah qur'aanka kariimka ayaa dusha laga akhriyey oo lagu macneeyey luuqadda soomaaliga axaadiis ka sugnaatay nebigeenna moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayay ardayda akhriyeen siirada nebigeenna ayaa hab su'aalo ah la isku weydiiyey ku darso ardayda waxay soo jeediyeen muxaadaro ku baxaysa lahjada ceroolaha yaanan ka tegin matun ayaa dusha laga akhriyey inta aanan kale dhexgeli lahayn ardayda waxaynu jeclaysanay in aan idinku duwno ardayda oo iyaga aan u dayno bandhigooda wuxuuna isugu xirnaa sidaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أفسر عليكم بآيات في سورة الصافات ولقد حقيقة نادانا وحانونا ذي نوح النبي نوح فلنعم وحانم عليه المجيبون كواجباي ونجيناه وانكبت باذني هو نبي نوح وأهله وأهل كيسة من الكرب كربتي العظيم أوين وجعلنا وحنكيا لذرية وعرورتيسة هم الباقين كوا اسكارو وتركنا وان وتقنا عليه نبي نوح دشيسا ثناء أمان في الآخرين كوا كلا سلام نبتقليو على نوح نبي نوح دشيسا لا يلو في العالمين عالمين تدحضوضو إنا أنا كذلك السياسة وكلا نجزي والمرنا المحسنين كوا ناكسا إنه نبي نوح من عبادنا أدومك يكمد ياهي المؤمنين كوا مؤمنين والله رميي ثم كذب أغرقنا وان هلاقني الآخرين كوكله وإن من شيعته نبي نوح كوحد استاغرسن وحاكم ذا لإبراهيم نبي إبراهيم إذ وقت جاء ما رب وربكيس بقلب قلب سليم ونبت قلياه إذ وقت قال وكير هذا لأبيه أبيس وقومي قومكيس ماذا تعبدون ما حد عبديسان أتريدون ما وحدونيسان دون الله لسكديس آلهة إلهيو إفكن وبين أورده فما ظنكم أحد كما لينسان برب العالمين عالمين ربي وضا فنظره فيري نظرة فير في النجوم حدقها فقال وحو يرادي إني أني سقيم وحنوصن دونا فتولوا ويجستن عنه حق سيكجستن مدبرين أيغو دبر جيدن فراغ أقول أحد إلى آلاتهم إلى يالكوذا فقال وحو كيرادي ألا تأكلون مياذا عنين ما لكم محايدين سقناضي لا تنطقون آذان هذين faraaqa waa u leexday calayhim dushooda yadribu asigoo garaacaya darban garaactaan bilyamiini midigta fa aqbaluu way soo qaabileen ilayhi nabi ibraahim xaggiis ayay soo qaabileen yasifuuna ayaga u soo degdegay qaala wuxuu ku yidhahday nabi ibraahim atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan maa tanxituuna waxaad qorateen wallaahu alle khalaqakum allihii idiin abuuri weeye wamaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanba qaaluu waxay dhaheen ibnuu dhisa low nabi ibraahim dhisa bunyaanan guri fa alquuhu gurida filjaxiimi jaxiima dhexdeeda fa araaduu waxay la dooneen bihi nabi ibraahim kaydan dhagar fajacalnaahu waxaan ka yeelnay alasfaliina kuwa hooseeyo wa qaala wuxuu yidhaahday innii aniga daahibun waa tegayaa ilaa rabbii rabbiga xaggiisaan aadayaa sayahdiini way hanuunayaa rabbii rabbigayow habnii liisi min asaalixiina ku wanaagsan fabasharnaa waxaan u bishaaraynay huu nabi ibraahim biqulaamin wiil xaliimin dulqaad leh falamaa goortii balaqa markuu gaaray macahu maciisa assacya socodka qaala wuxuu ku yidhaahday yaa bunaya wiilkayow innii aniga araa waxaan arkay fil manaami hurdada dhexdeeda waxaan ku arkay annii anigoo adbaxuka ku gowracayo fandur fiiri maadaa taraa siday kula tahay qaala wuxuu ku yidhaahday yaa abati aabow ifcal samay maa tu'mar wixii lagu amraayo satajidunii waad i heli doontaa in shaa allahu alla haddii doono min asaabiriina xaalan ka mid ah kuwa sabarayo falamaa goortii aslama marka uu hoggaansamay watallahu wuu lebday liljabiin dhafordhafor ay u lebday wanaadaynaahu waan naadiyey hu nabi ibraahim waa la naadiyey ay yaa ibraahim nabi ibraahiimow qad sadaqta waad rumaysay arru'ya riyadii innaa anagana kadaalika sidaas oo kale ah najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina ku wanaagsan ina haadaa kan lahu asiga albalaa'u imtixaanka ayuu ka mid yahay almubiinu cad wafadaynaahu waan ku furnay bidibxin mid la gooraa cadiimin weyn wataragnaa waan ugu tagnay calayhi nabi ibraahim dushiisa tanaa'an amaan fil aakhiriina kuwa kale salaamu nabadgelyo calaa ibraahiima nabi ibraahim dushiisa alaha yeelo inaa kadalika sidaas oo kale ah najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina ku wanaagsan inahu nabi ibraahim min cibaadina addoommo keena ayuu ka mid yahay almu'miniina kuwa mu'miniinta oo allaha rumeeyey wabasharnaa waxaan ugu bishaaraynay hu nabi ibraahim biisxaaqa nabi isxaaq nebiya nebi min asaalixiina kuwa wanaagsan oo ka mid yahay wabaaraknaa waan barakaynay calayhi nabi ibraahim dushiisa calayh wacalaa isxaaqa iyo nabi isxaaq wa min duriyatihima labadooda carruurtooda waxaa ka mid ah muxsinu mid wanaagsan wadaalimu mid dulmiyey linafsihi nafsidiisa mubiinu cad wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waila alliqa جزاك الله خير الجزاء ويلي خطبة العربية التي سيقرأ لنا أخونا الطالب يوسف مياش عثمان فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام أحمد الله وأثنى عليه وأشكره جل وعلا أن يسر لهذا اللقاء وأسأله أن يبارك فيه وأن يتمه على خيره وبركته ثم ألقى الشكر لحركة الشباب المجاهدين وخاصة أمير الحركة الشيخ أبو عبيدة أحمد عمر حفظه الله بتخطيط المعاهد في ولايات الإسلامية حيث تنافسون القبائل باتخاذ المعاهد بين الولايات الإسلامية أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهادكم المبارك ووفقكم السداد ثم ألقى الشكر لولاية الشمال السفلى وخاصة والي ولاية الشمال السفلى الشيخ محمد أبو وسام ومسؤول مكتب الدعوة وقد شاركت الولاية في افتتاح المعهد الشهيد عمير قوراو من كل جانب من جانب المبنى والمقررات ولمراقبة العام لمعهد الشهيد عمير قوراو ثم ألقى الشكر للنقباء الفاضلة وخاصة السلطان إبراهيم حميد نور ونائبه سقيل محمد نور ومدام محمد شوو وقد بلغ تكاليف المعهد من كل شهر ألف وستمائة دولار أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء ثم ألقى الشكر لجميع أساتذة الفاضلة وأبشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم وعملكم ثم أقدم إليكم مما استفدنا في هذا المعهد الشهيد عمر قورو وقد شاركنا في هذا المعهد في مدة سنتين وأربعة أشهر وقد أخذنا منها بدروس متنوعة منها بدراسة القرآن الكريم وكانت الدراسة القرآن الكريم بثلاث مستويات المستوى الأول قد تم بثلاثين أجزاء المستوى الثاني قد تم بخمسة عشر أجزاء المستوى الثالث قد تم عشرة أجزاء ومنها بدراسة فن العقيدة الإسلامية أخذنا منها ثلاث كتب الأصول الثلاث والدلائل وكتاب التوحيد ومنها بدراسة فن الحديث أخذنا منها أربعة كتب الأربعين النبوي وكتاب الجامع وعمدة الأحكام ورياض الصالحين ومنها مصطلح الحديث أخذنا منها كتابين نزهة النذر ومنظومة البيغونية ومنها بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا منها كتابين خلاصة نور اليقين ومنظومة أرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية ومنها بدراسة الفقه أخذنا منها ثلاث كتب متن الغاية والتقريب ومنها قواعد الفقه للشيخ ناصر السعدي وقواعد الفقه للشيخ صالح العثيمين وهكذا كانت الدراسة فلله الحمد والمنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المجاهدين في في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اشف جرح المجاهدين وفك عسر المجاهدين والمسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين هذا أخوكم يوسف الأنساري وإلى اللقاء وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء ويلي الحديث الشريف الذي سيقرأ لنا أخونا الطالب إسماعيل آدم محمد فليتفضل مشكورا ماجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طالب من طلاب معهد الشهيد عمر قرو لقبيلة عرولة وأنا أقرأ عليكم بعض الأحاديث النبوية من كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه الحديث الثاني وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه جزاك الله خير الجزاء ويلي الفقه الذي سيقرأ لنا أخونا الطالب أنبار حسن فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أقدم إليكم بعض الكلمات من كتاب أبي شجاع كتاب الحدود والزاني على ضربين محسن وغير محسن فالمحسن حده الرجم وغير المحسن فالمحسن حده مئة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القسر وشرائط الإحسان أربع البلوغ والأقل والحرية ووجود الوضع في النكاح الصحيح والعبد والأمة حدهما نصف الحد الحر وحكم اللواذ وإتيان البهائم كحكم الزنا ومن وضع فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعذير أدنى الحدود فصل في الحد القذف وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البجنة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة ويليه منظومات متنوعة منظومة الأول يقرأ لنا الطالبين فيلو إبراهيم ومع محمد عثمان شيخ محمود فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ منظومة المتن الجزرية في التجويد للشيخ شمس الدين محمد بن جزرية الشافعي رحمه الله تعالى واللفظ في التجويد دعت ملازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حل يد التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو يضع الحرف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأدله واللفظ بنذيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف بالنطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة أمرهم بفكه فرقق مستقبلا من أروفه وآذرا تفقهم اللفظ الألف كأمز والحمد أعوذ بيدنا الله ثم لا من لله لنا وليتلطف على الله ولط واليوم من مغمازة ومن مرض جزاكم الله خير الجزاء ويلي محادثة بين الطالبين عبد الله عبد القادر وسيد علي فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي ما اسمك؟ اسمي عبد الله وأنت؟ اسمي سيد علي أخي كيف حالك؟ حالي طيب الحمد لله أخي ماذا تشعر؟ أخي أشعر بالسرور أخي ماذا تريد أن نتحدث؟ أخي أريد أن نتحدث في تفسير القرآن الكريم أخي ذو الرحمة عندك أخي ما معنا ولهم عذاب واصب أخي أي في الدار الآخرة ولهم عذاب دائم موجع مستمر أخي ما معنا إلا من خطف الخطفة أخي أي من خطفته من الشيطان الخطفة وهي كلمة يسمعها أخي ما معنا لذة للشاربين أخي معنا أي طعمها طيب كلونه أخي شكرا أنت أولى بالشكر جزاكم الله خير الجزاء ويليها شعر صومالية يقرأ لنا الطالب لأخ مصلح مختار فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal waxaa rabaa inaan idiin soo jeediyo gobay af soomaali ah oo lagu caynayo amisom dhegaysu waan insha allah ma og tahay ayaamahan arladayna umud yahay irdihii uu roonaa ee wadaafayno amisom la leeyahay inay naga ag maamulid taan waa ayaan daro amisom ogsoonow ifkintaan ku noolahay oo iilka ligidhigin inaan koori mooye uurkaaday gelin inaad iga amaan halid amisoo magsoonow waxaa taa ka sii daran da'yar daacad baa timid diintaada jecloo adna kula dagaalami daalistaa filaya dabaabaad xununka ah aad duwaashadaysaan waa idinka duuban doonaan markaasaa duleedkiyo dariishadu ka booda taasna idinku mudaayaane raada jilibu kuudhigi darandoori kala nooca rasaasta aad darantaan dusha kula raacayaan doqon yahayl soo diri doqon yahayl soo diri جزاك الله خير الجزاء ويليه محاضرة بلهجة عروليين يقرأ لنا الطالب لأخ عبد القادر حسن عبد فليتفضل مشكورا ومأجورا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaagada masafidaan inay sii jeeso muxaadaro kasaafada walbarashada qaala tacaalaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ilaahay aydan manuushahayaan hilii walgarada yo hilii walgaro samiyana jawaabta muu ahayna maya wa qaala tacaalaa waqul rabbi zidnii ilma nabo muhammad mala fariyaan inuu soo warsada ilaahay in aqoonta ilmusul gardays walaalyaal nabi muxamed mal amar in usa warsado hoolo adduunyo awlaad intayna tusaalaafaan ilma fadowsi leh wa qaala nabiy sala allahu alayhi wasalam man yuridi illaaha bi khayran yufaqihu fiddiin nabi muxamed maariyaan ilaahay inanka khayr lafida diinata faasiis abusaaqal beeri maariyaan وكنز لا تخاف ولا يليس عن خفيف الهم يولد حيث كنت ilmakeeda leerisulwaasuna tuuga xambaarasuna fudeeda meel kasta idroodkaan roog waalidiina intay daliila rusasan mid solaatayn walbarshada falisli alilmu nuurun waljahlu dulaamu walbarshada milatamaminaay iftiin jahilnimadana mugdo waalidiina masi dardaarmaay isiya una walbarshada kadadan si beta dhammaantay horumar andeerto ogaada adduunyada taaliino iyo ilmiga loo talaaayaa ولا نصوب السلاية كسكاغتي ولا نقفنا في شيطان هذا أخوكم عبد القادر حسن الأنصاري والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء ومن هنا سنختتم برنامجنا الدينية وإلى اللقاء والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته haddaan sii agaasimo erayga yolkayga irooluhu waa islaam diinta aaminaye ansaar inay yihiin dhammaan waa ogsoonnahaye aqoon haddaanan u lahayn maba ammaanene askari kama qortaan dowlad lama adeegtaane ss iyo jawaasiis marna lama aqdantaane ammaan ayaa lagu hurdaa arligay joogaane abiid laguma dulmiyen addoonso acwaansaday ee
waxaa sii degan loo dhegaystay bandhig ay soo bandhigeen ardayda beesha ciroole dadkii goobtan fadhiyey ayaa barakeeyey ardayda oo u dhabar adeegay muddadii uu furnaa macadka salaada duhur ayaa loo dareeray kadibna waxaa la isku soo laabtay iyadoo lasii ambaqaaday xafladda waxaa hadda la gaaray in kelimadaha la siiyo martida si gaar ah culimmada iyo odayaasha dhaqanka sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa goobta ka hadlay isagoo la dardaarmay waalidka iyo ardayda kuna dheeraaday tarbiyada owlaada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله بقى مهدسان سبحانه وتعالى إن وافجيي دينت إسلامك إن أنكو تربيينه وبتكينا عايزين شيء تربية الأولاد وعملية شاقة تحتاج إلى جهود كبيرة وكثيرة وبعدك إلا التربية إياه واحفظ معها وأرنا ذي أذو أذك وبتكون اللولا أيال لقول أجرا وحكل والله مية إيه شيطان إيو أعوان تسقالات إيو وحكل والله مية أهل الإيمان إيا كل والله مية هدان لا تربيين وبتكوه ويرتقى يهود ونبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي كل مولود يولد على الفطرة قف كستو دشاه وكو دشا إسلامك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والدك يوحي لمده sida bulshada iyo bii'ada ayaa yahuud ka dhiga kirishtaan ka dhiga majuusi ka dhiga mushrik ka dhiga ayaga tarbiyadooda ku saamoobaya haddaan lagu ilaalin fitradii ilaahay ku abuuray waxaa bedelaya albii'a oo guriga ay ku dhasheen labada waalid ugu hor dhalay ay uga horeeyaan iyo dariska iyo xaafadda iyo deegaanka uu ku nool yahay buu ku tarbiyoobayaa haddaan lagu tarbiyaynin fitradiisi islaamka uu ku dhashay waa fitradu waa alqaabiliya lilxaq wey canugu inuu alla ku abuuray fitra uu ku aqbalayo xaqi allana kitaab soo dejiyey rasuulna soo diray ilmihii wuxuu u baahanya marka in lagu abaabiyo xaqaas lagu toosiyo wey wuxuuna haystaa qaabiliya uu ku aqbalayo laakiin haddii laga bedelo wuu ka bedelmayaa wey waxaa maanta ina haysta ee dagaalka nagu haya waa ubad annagoo aan dhalnay oo tarbiyadii ka hallowday markaa gaalo kirishtaana oo aan gudnayn ee carratuur u noqday wey ee rubac jahda ama majin jahda ku qanacsan oo dal iyo diin iyo dad ka doortay inuu intaa yar maanta uu ku qayilo wa hada waa natiijatu cadami tarbiya lilawlaad tanna waxaa weeyaan natiijadii tarbiyadii awlaadda ilmo yaryar oo dhahaya alaqulu liamriika ligayri illaahi la narkac dhahaya iyo midkaa ku jira dhufayska ogaandhayska iyo ku jira muxuu ahaa kenyaatiga iyo kirishtaanka hortaagan ma isku mid baa فليشهد التاريخ خاتمة معهد
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka qabaa'ilada ee ka soo qayb galay xafladda ayaa soo jeediyey kelimad ay ku cabbirayeen shucuurtooda iyagoona beesha ciroole kula dardaarmay in ay gacanta ku hayaan ubadka oo aanan la sii dayn si aysan ugu lumin wixii ay barteen nabadoon kufridiid ayaa ugu horeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wakhtigii waxa waa yar yahay waxaa la yidhi shan daqiiqo waxa meeshaa yaalo saaka indhaga arkeenna shan daqiiqa loogama hadli karo adeerayaalow waxa maanta horteenna taagan wiilashaan yararka ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaha oo oo oo lagu shubay qur'aanka iyo iyo diinta iyo cilmiga laga buuxiyo lexjirada ah wax soomaaliya maanta ka hor soo maray maaha ilmaa iga timid idinku saad noqoteen garan maayo suurata ibraahim markuu wiilka yarkaa tasfiirayo markay fiqiga ka hadlayo markuu carabiga noocu doono ugu ugu jawaabayo oo barwaaqo aan la koobi karin oona hore noo soo maray saan u sheega ilaahayna siiyey warhoy aan hareeraha iska taagno aan xagsanno laynooma oggola afarta koonaa layna ka taagaya in layna dhaafiyaa la doonayaae aynu xagsanno haddaan soo jeedno xagsanno layna kama qaadi karo diinteenna wax soo mari karaan xaqiiqatan ma jiraan qarnigu waa qarni dhagareed waa qarni khiyaamo waa qarni dhibaato waa qarni mucaamidhaad marka waxa weeye annagoo soo jeednoo dadaalayna inaan layna khiyaanin khiyaanaan ka degaya yaan godbur waanala kala gelin diin iyo wanaag maanta waa haysanaaye mid saas oo kale yaan godbur waanala kala gelin qofba geesa ka istaago aan waardiyaysano meel kastoo aan joogno aan diintayana waardiyaysano wallaahi uma wallaahi barwaaqada aan maanta cagaa kula jirno mar labaad iyo mar saddexaad baan odhanaya soomaaliya inayna soo marin weligeed intay adduunka joogtay marka mar haddii ilaahay xero ruun naqleh oo biyo ku jiraan oo barwaaqa aad reerka ku fudho bahalka ka waardiyey mahay ma wax kaluu raba ma rabo dhurwaagaasaan iska waardiyayno ilmaada riyaal sidaasaan aad warkayga uga baxaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdulaahi kufridiid oo ka mid ah martida halkan joogta wakhtiga aad ayuu u yaryahay waxaan jeclaan lahayn martida odayaasha inay soo koobaan khudbadaha ay soo jeedinayaan markan waxaan u yeerayaa suldaanka beesha tuni suldaan aadan cismaan ibraahim oo nagala soo qayb galay munaasabadan ballaaran ee beesha ciroole ay ku soo xiranayso machadka بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آم، بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ayaa mahad iska leh mujaahidiinta ka hor ma helin annagu dad noogu yeera ka qabiil ahaan oo gobolladan soomaaliya degan oo ubadkoodu inaad tacliimta saxdaha ama diinta saxdaha ay war- wax bartaan ma helin beesha ciroole kelmed ayaan leeyahay beesha ciroole deris baanu nahay waan iska warqabnaa deegaankan hadda ay degan yihiin iyo deegaanadii hore siday ahaa jireen iyo haddeertaanna sida ay yihiin waxaa la rabaa horta inay fiiro gaara ay u yeeshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nimca ayuu siiyey wuxuu ilaahay ku duway in owlaadooda ay wax bartaan haddana heerkan ayay taagan yihiin macaahadana sideedaba waa laga dareemayaa ninkii furtay oo furtay macadkaasi furay haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyo uu ugu dhammeeyey ninkaasaa dareemaya haddanana insha allahu raxmaan waad dareemaysaan owlaadan markay hadda inta ka baxaano xaafadaha ay sii aadaan waxay xaafadaha gelinayaan iyo waxay ay toosinayaan beesha ciroole waad dareemaysaan marka waxaa la idinka rabaa in arrintan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu shukrino arrintanna meeshan aan looga harin ilmahan dadaal kastoo lagu bixin karo lagu bixiyo ee, beesha ciroole intaasaan leeyahay wilaayadana waxaan leeyahay ummadaas ee, beesha ciroole ay ka qalanjibisay in sidan ay wilaayadu aysan ugu harin beelihii kale oo munaasabkooda ah ayadana wilaayada inay geyso intaasaan wilaayada kula dardaarmaya waxaan kaloon wax- la dardaarmaya beelaha soomaaliyeed ee degan gobolka shabeellada hoose oo aan hadda macaahidda aan u furanin macaahidda khayr badan ayaa ku jira beelaha waxaan leeyahay macaahidda ha la furto wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu suldaan aadan cismaan ibraahim aad ayuu u mahadsan yahay waan filayaa beeshu in ay dardaarankaasi qaadan doonto beelaha kalena ay iyaguna furan doonaan macaahid sharci ah munaasabadan sida heer sare loo soo agaasimay ayaan ku guda jirnaa iminka waxaa nagu soo maqan oo aan u yeerayaa nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee banaadir halkanna goobjooga ka ah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Een, ilaahay subxaanaه wa tacaala goobtan khayrka badan oo nishaadka beesha ciroole halkan ilaahay dejiyo halkan ku sugan waa beel ku dayasho fiican leh waxa ay sameeyeen iyo dadaalkay sameeyeenna ilaahay ha ka amaalmaryaan leenahay waxaan kanoon leenahay ee, waa dadaasheen dadaal bilaaba weeye ma ahan dhammaystir waxaa laydinka rabaa inaad sii wadaan hawshaas oo ubadkaas yaryar oo aan maanta kulligayna ku faraxsannahay oo aan u wada duceynayno hortayada taagan oo funuun kastoo cilmiya ka hadlaya ee, maaragtay wax ilaahay baa horta idin gaarsiiyey u- ku shukriya dadaalkii maaragtay xaragadu ay samaysay oo haddii ay ee, xaragadu dad ayn maaragtay waxba ma geli karta ilaahay baa wax geli kara laakiin dadaal inaad samayseen baa noo muuqda oo aad ku dadaasheen ubadkiinna ilaahayna ha idiin barakeeyaan leenahay halkaasna ka sii wada ha joojina Een, weli anigu maan arag dad xawahay funuunta cilmiga nuuc kasta oo ka hadlaya ay- oo ayagoon kutub ka fiirinayn wax walba eh, dusha ka xifdisan horta waa wax maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ee, sabab u yihiin xarakatulmujaahidiin oo meel walbana waa ka jirtaa laakiin waxaan leenahay haddana meeshan dadaal dheeraada ayaan ku aragna caqiidadaas shaydaanka waxaa burri kara oo looga hortegi kara waa daci- caqiido islaamiya oo sugan ubadkayna gelin meesha hadda ay joogto hawsha ha laga sii wado ubadka yaga aan waxbarno aan diinta ilaahay ku hanuuninno dhammaantayadana aan qalabka qaadanno oo cadowgaas soo jireenka oo dhinac walba nooga soo duulaa nimayaho waan ogaana waxaana lagu caacinaa oo na lagu diraa oo waa dadka yagi gaalo dalkan ma qabsan karto mana imaan karto waxaa sabab u ah dadka aan dhalnay ama nala dhashay ama aan isku haybtahayn mase beenan ka sheega marka waxaa weeye dadkaas inaan iska ilaalino inay cadow yihiin oysan walaal noo ahayn oysan ahal noo ahayn oon waxba isu kaayo gelin aa la rabaa soomaalidu waxay taqaanaa qabiil wax la yidhaah war qabiil maanta waxaa kugu ah ninka kugu caqiidaa oo cadowga kula celaa oo garabkaaga taagan ayaa kugu qabiila wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad ayaad u mahadsan tahay nabadoon cabdikariin muuse casir odayaashu waxa ay la dardaarmayaan beesha ciroole waan filayaa in hoggaanka beesha ciroolena halkaanala jooga ay weeleen doonaan dardaarankaasi dhagahooda ku dhacaya cilmigu fadligiisa lama soo koobi karo allah subxaanahu watacaala nebigeena waxa uu faray inuu ku ducaysto cilmiga in loo siyaadiyo waxaa meeshaasi nooga muuqata in cilmigu uu yahay nuur oo allah subxaanahu watacaala uusan siinin qof kasta ilaa qofka uu raaliga ka yahay mooye weli waxaan ku guda jirnaa odayaashii halkan isugu yimid ee munaasabadda goobjoogga u ah waxaan u yeerayaa injineer owgaab oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha munaasabadan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله waxaan leenahay ilaah idin barakeeyo camalkan khayri oo lasoo bandhigay maanta aan ujeedno haddii amiirkeenna guud xarakadu ahaa ilaa amiirkeenna walaayada abu usaama ilaa waaliga degmada ilaa makaatiibta dhan dhammaan maktabu dacwa waxaan leeyahay ilaah idin barakeeyo odayga ama nabadoonka beesha ciroole oo soo qaban qaabiyey shaqadan xooga la soo qabteen asal waxaa la ilaahay subxana wataala miisaanka xasaadka ku saaro ilaahay mahadis lixdankii la soo xareeyey waa kana horta inay taagan yihin waxay barteen oo lagu shubayn waa mirdhalkooda u jeednaa marka waxaan dhihi lahaa aw murjifow debkii aad shidayso waa dame debka aad shida waa dame alxamdulilah nimcaan ujeednaa nimco nimcadaan aan ujeedna waxay u baahan tahay in la xijisto see lagu xijisi karaa waxaa lagu xijisi karaa owalan oolaadan waxay la baray inaan laga tirin haddana cunug wax baa la baray haddana xool inaan loo dirin cunug wax baa la baray geel inaan loo dirin waxbarashadiisa loo dhammaystiro waxbarashada bilow ay leeda dhammaad ma leh in loo dhammaystiro wax la baro waalidiinta waxaan leeyahay inay isgarabsadaan oo in maaha u dhammayst meeshaad u joogto maanta meel caalami waaye waxaas yar arl xijaaz maa joogtaa ogaawo in mihii luqadda carabisa u hadlaan fasiixda ay tahay arl xijaaz maa joogtaa intaas waxaa laga soo shaqeeyey aabbe iyo hooy ha laga soo bilaabo nabadoonkooda guud walaayada qaybeeda kala duwan waa laga soo shaqeeyey iyo maclimiintii jilbaha u soo xirtay oo u joogay kaneecadan iyagan dhammaanto alla ka wada abaalmariyo subxana wa tacaala waxaa marka warku soo koow ah in mahaan hala dhammaystiro meesha ay u joogto in meel karoon la geemaan gadaal dib yaa loo celinin faa'iidaa usoo hoyatay reer cirool faa'iido weyn aa usoo hooyatay haddii diin soo gashay bes waayo faa'ido waa qabaan waxay maanta kaaga maarmaan iyagoo beer u baxay iyagoo xool badan helay waxaaso dhan waxaa u fadli badan diinka ilaahay soo galay geed walba os cireelu joog haddii tawxiid lagu sheego yaa ka nasiib fiican maanta wax ka nasiib fiican ma leh wabillahi tawfiiq salaam calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu injineer owgaab waa mahadsan tahay waa uu qiirooday injineerku markii uu indhaha saaray ubadkan lagu dadaalay halkan ugu soo bandhigeen wixii ay barteen beeshuna waan filayaa in ubadkan ay kusii dadaali doonaan kuna sabri doonaan sidii ay ugu dhammaystiri lahaayeen waxbarashadooda waxaa lagu jiraa wakhti fidno badan ay jiraan aakhiru sabanka waxa uu la mid yahay qofka diintiisa haysta qof dhuxul dab ah haysta oo kale taasi marka waxayna faraysaa oo nagu dhiirgelinaysaa in lagu sabro barashada diinta waana filayaa beeshu in halkooda ay kasii ambaqaadi doonaan maxad kalena ay furan doonaan gabagabada odayaasha lagu casuumay halkan waxaan kusoo xireenaa maxamed fiqi baana oo ka mid ah nabadoonada beesha walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu bixiyaa nimcooyin aad iyo aad u fara badan nimcada allah uu bixiyay halkan laguma soo koobi karo nimcada ugu weyn waxay tahay nimcatul islaam wal-iimaan allihii naga dhigay dad muslimiin ah allahaas ayaan u mahad celinaynaa wujuuhdan quruxda badan waalidiintii dhalay sida hagar la-aanta ay halkan ku keeneen ee macaayiidda ay keeneen beeshuna waxay degtaa shabeellada hoose baayibakol way degtaa jubbooyinkana way degtaa beel aad iyo aad u qiimo badan waay beel ansaar ah waay beel diinta jecel waay beel mu'miniinta jecel waay beel muwaxidiinta jecel waay ilaahina ha barakeeyaan leenahay amhaalkuna allah badi gobolkaana waa gobolka shabeellada hoose annaga aan ku noolnahay qawaa'ilo fara badanaa ku nool aan la soo koobi karin maanta nasiib uma yeelinin inay macad furtaan man salaka dariiqan yaltamis fiihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna man axyaa sunnatii faqad axabanii waman axabanii kaana maciya fi ljanna iroolow maanta horumar baad gaarteen dadku lagu tilmaamaayo jaamici waay iyo waa horumareen iyo adduunka horumar maanta idinkaa ka qayn badan maxaa yeelay diinta allah xambaarsantihiin mu'miniintin waa idin jecel yihiin ilaahu markhaati ka waa idin jecel lahay dad walaalayeenaad tihiin horumarkaa aa gaarteen waa idin soo dhowaynaynaa beeshii iroola waxgaradkoodan waa la dardaarmaynaa min beled ilaa min baadiyi waxaan kula dardaarmaya inay kala shaqeeyaan arrinkan sababtoo ah diinta barashadeeda bilaaw ay leedahay dhammaad ma laha in qofka geel loo celiyay sax ma aha in beer lagu mashquuliyo sax ma aha ilaahu beesha irool barakay ilaahu beesha irool waasici ilaahu beesha irool waasici beesha xaqiiqatan nasiib weyn ayay leedahay hadday og tahay haddiisan ogeen meelaha iyada ay dega tahay min beled iyo min baadiiba waxaa lagu xukumaa shareecada islaamka marka taasna nimco idinka idin gaar ah waay beeshiiroola ogaada nimcadaasna gacanta ku qabsada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa niman ilaahay xushoodinta uu adeegay wa niman islaamkama jecel idil dhammantoode wa niman idaafada yaqaan ariga loggiisa wa niman aqoon saraalahoo ahaalu tawxiida wa niman aqoon saraalahoo ahaalu tawxiida wa niman ugaas wacan lahoo iclaamooho muuqda wa niman usul gabaalahoo inan la weydaysto ilaahow ilaali kuwaas wa ijtihaadeene
gabagabada xafladda ayaa lagu sii dhow yahay waxaa haatan loo yeedhay suldaan ibraahim maxamed nuur oo ah suldaanka beesha ciroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellada hoose الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xaqiiqdii qarniga aan hadda aan ku jirno waa qarnigii shareecada islaamka lagu raaxaystay waa qarnigii diinta ilaahay la kormariyey waa qarnigii gaaladu oohinteedu ay badatay waxaad u jeedaan odayaashayni iyo umuradayni sida ay uga halgameen ubadka soomaaliyeed ee degan wilaayaadka islaamka meel kasta habeen haddaad seexato habeen kale waxaad dhegaysanaysaa macad la furay macad la xiray macad safo hore ka baxay macad safo dambe ka baxay macad safo saddexaad ku jiro waxaan baad maqlaysaa marka waxaan idin sheegayaa dadweynaha muslimiinta ee maqlaaya in horumar la taaban karo ay gaartay xarakatu shabaab almujaahidiin waxa oo la taaban karo la taaban karo oo la taaban karo inay gaartay li'anna maalin kasto intaan in ka fiican ama la mid ah ayaa la kortaagan yahay marka waxaa maanta nalaga soo dhex saaray mirahan aad u jeedaan mirahaas marka yaa keenay xaggee laga keenay suug ku yimid isweydiinu rabaa ilaahay weynaa waahidka ayaa noo ogolaaday awalan jalla wacalaa huma raggii juhdiga maskaxadaa bixiyey in ma'aahid la furo oo ilaahayna u ogolaaday oo ka ansixiyey ayaa haddina heerkan soo gaarsiiyey marka waxaan leenahay ilaah weynoo waahidow barakee maskaxadooda ilaah ha barakeeyo kuwooda furmaha joogo alla ha barakeeyo kuwa ku jira haraasada alla ha barakeeyo kuwa fikir ku jira allaha barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد
ugu dambayntii waxaa munaasabada soo gunaanuday oo kelimad la siiyey waaligii shabeellada hoose sheekh maxamed abu usaama الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliya allah subxaanahu wa tacaala ina soo waafajiyey khayrkan iyo wanaaggan meeshan ka socda goobjoogna inooga dhigay bidaayadeedii maantana ina soo gaarsiiyey nihaayadeedii allahaasaan awalan u mahadcelinayna jalla wacalaa mahadcelinta allah ka gadal subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa inaan u mahadceliyo culimmadii nagala soo qayb gashay xafladdan oo gunaanad u ahayd machadkii soo socday muddada labada sano iyo afarta bilood ee ay furteen beesha reer ciroobe maanta oo ay taariikhdu tahay labada bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo kowna noo gabagaboobay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo nabadoonnadii meelaha kala duwan nooga yimid sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marti sharafka degan deegaanka nasruddiin ee isugu jira rag iyo dumar intaba ee nagala soo qayb galay xafladdan qiimaha badan waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ardayda na tustay wanaagga iyo himaartii ay meesha kala kulmeen macallimiintii soo waxbartay iyo walaalaha ay cilaamka ay ahayd dadaal iyo juhdi ku bixinaya nashrinta dacwada dhammaantood waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran intaa ka gadaal walaalayaal macadkan waxaa iska lahaa beesha reer iroobe markii la soo xaraynayay hadda ubadkan meesha fadhiya ilaahay baa og subxaana wa tacaala xaalkooda siduu ahaa sidoo kale macaahidda annagu nidaam baa nooga degsanaa shuruudo iyo nidaam ardayda lagu qaabilayaa jirtay markii la rabo machad in la furo machadkan shuruudahaas iyo howlaha looma fiirinin maxaa yeelay dadku waxay u badnaayeen reer miyi dad wax akhriyana mayna ahayn dad wax qorana maysan ahayn shuruudihii intaan iska dhaafnaa waxaa la yidhi bal dadkan si loo inqaadiyo ha la soo xareeyo muddadaasay ilmahan meesha ku xaraysnaayeen iyagoo baadiye laga keenay maantana waxaan isleeyahay wax lagu qanco oo waalidka iyo marti sharafka iyo cid walba ay ku qanacdo oo bidaayo fiican ah ayaa inoo muuqda ilaahay baana ku mahadsan awalan wa aakhira se wuu dareemi karaa nin walba oo caqli leh waxna fig garan kara in ilmahan shalay tosay ahaayeen hadday ku sii jiri lahaayeen ama sidaa lagu dayn lahaa mustawahan maanta ayna soo gaareen waxaan ilaahay u markhaati gashanaynaa jalla wacala dadkan ahlul iimaanka ahee meesha fadhiyana aan u markhaati gashanaynaa reer ciroobe ubadkii ay noo dhiibteen maanta inaan ku wareejinayno waxaa liibaanay oo sharaf iyo qiimo maanta fadhiya meel ilmihiisii ay ka sii socon karaanna jooga ninka maalinka intuu ilaahay waafajiyey xaqiiqda ee ubadkiisii meesha intuu keenay maantay ku liibaanay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa ku anfacaya qof ilaahay yaqaana rasuulkiisana yaqaana salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh in aad barbaarisood kobciso berrina uu kuu noqdo furasho iyo inuu kuu noqdo ilaahay subxaana wa tacala in cadaabkiisa kaga badbaadiyo adiga markaad geeriyooto ilaahayow aa waalidkay u naxariso qof qabriga u waasici waxa dhahaaya waa ninkii wax bartay ma nin kalaa dhihi kara hadduu qamre cab yahay ama uu derbiyada iyo gidaarada la fadhiyo qaadka iyo najaasta uu la fadhiyo amaba uu yahay murtad ilaahay ka furtay subxaanahu wa tacaala ma ka filaysaan inuu intuu idinsoo xasuusto idin dhahayo ilaahay waalidka qabriga u waasici imisaasan aragnay oan aragnay waalidkood gacantooda ku dilay meeqaan aragnay hooyooyinkood gacantooda ku dilay hadduu iimaan iyo diin ay jirto waxaas ma dhici lahayn ma dhaceen marka waxaan rabnaa walaalayaal dareenkaas ha idin galo macaahidan runtii waana lagu liibaanay ummaddii soomaaliyeedna kobac aqooneed ay ku yeelatay maantay qabaa'ilkii waa ku tartamayaan reer bay iyo bokola inoogu horreeya oo runtii meel dheer ka gaaray waxaan isleeyahay beesha maanta reer cirole ugaashkooda ugu horreeya sheekh ibraahim iyo nabadoonnadii dadaalka bixiyey maxaa yeele raggu ma sinneen nabadoonnadaas garbihiisa fadhiyana waa intay ehelka u ahaayeen waa intay maanta ku faani lahaayeen hadday sharaf gaaraan ku dulloobi lahaayeen hadday dib u noqdaan maanta iyaga qiimay joogaan marka in maanta meeshaan waxay idinka soo qaadeenna ay idiin soo bandhigaan itusoo itaabsiya meeshaan taala war kale meesha ma yaal moogta war waxaad iga qaadaniyow itusi hadday noqotay waa kuwan idin tusay ubadkiiniyo qurqurux badanoo wanaagsanna waa koon maanta idinku wareejinaya walaalayaal marka waxaa la rabaa reer cirolow annagu ammaan gaaraad naga mudan tihiin dadkuna waa idin ammaaneen agtannadana qiimo iyo sharafaad ku leedihiin waan idin jecel lahay dhabta markii laga hadlo waxaan idinku jeclaanayna wax kale ma ahane diinkan inaan isku garabsannoon ehel isugu noqonnoon isku raacno wax kale ma ah nasrudiin waxaa la rabaa inay noqoto qaryo magacaa u bixinna qaadata waa inuu diinka ka ifo waa in madaariistii laga furo waa in masaajiddu ay nuuraan masaajidkaas waxaan rabnaa kan inaan ka tagno masaajid ka weyn magaalada laga dhiso ummadda qaada cidda aan garabka oga rabnana idinka waay annagana waa idin garab siinaynaa biidn illahi subxaana wa tacaala warkaas ma fahanteen annagu waa dadaalaynaa inta tabartanadee bal idinkana wax bilaaba oo waxaa dhahdaan waxaanaan bilaawnay niman yahoo nala durjiyo nala riixa annaguna waa idinla riixaynaa biidn illahi subxaana wa tacaala walaalayaal marka walaalahaasna insha allahu tacala ilmahayga saasaan ku leeyahay ilmow dadaala ilaahay idinkii subxaana wa tacala ilaahay ha idin liibaano meel fiican baad soo gaartayno nin walba waa isqiyaasi karaa shalay meeshuu joogo iyo maanta meeshuu joogo ilmaha maanta khudbooyinka ay jeedinayeen iyo erayada ay ku hadlaayeen carabiga u badnaa af carabiga annaga ilaahay diinkana uu ilaahay kusoo dejiyey subxaanahu wa tacaala qofkana hadduu rabo inuu ilaahay diinkiisa fahmo laabudda waa inuu carabiga barto laakiin waxaa dhacaysa in badan inay fahmaynin ubadkaas maanta waxay sheegaayeen inay fahmaynin waxaan rabnaa marka ubadka markay guryaha tagaan cawada inaad weydiisaan maanta maxaad sheegayseen maujeeda yah nin walba ha weydiiyo hadhaho aabba maanta waa ku maqlaaye bal waxaad sheegaysa af ciroobe iigu sheeg maujeeda ilaahay idinkiisa waad fahmi doontaan ilaahay idinkii waxay sheegaayeen diilaan idinsii geli doontood dareemi doontaan ilaahay idinkii subxaana wa tacaala ubad kale waa ka cad codsanaynaa markay guriga tagaan inay reerka ugu warramaan warkii isla ala ay isla garan jireen ilaahay idinkii subxaana wa tacaala walaalayaal marka jazaakum allahu khayran warka waan dheereeyey xafladan qiimaha badan ee qaayaha weyn ee farxadda inoo ah ee ilaahay subxaana wa tacaala nabadda uu inoogu furay maantan uu nabadda inoogu soo gebagabeeyey allahaasaan u mahad celinaynaa mar labaad fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فليشهد التاريخ خاتمة معهد
si kastaba ha ahaatee beesha ciroole ayaa bilaabaysa furashada macadkii labaad maadaama kii hore ay arkeen midhihii ka soo baxay qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa ku tartamaya furashada macaahida sharciga ah oo sannada ka hor ka hana qaaday wilaayaadka islaamiga ah اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد